magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka socdaha mashruuca nagaada kaasi oo lagu dhisayo laamiya cusuba oo ay yeelanayso magaalada tan iyo burburkii kadib iyadoo haatan meel gebagaba ah marayo wejiga labaad ee mashruuca nagaada guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ka hadlay caqabadaha lagala kulma bulshada xilliga dhismaha jidadka ay socdaan waxaan rabnaa inaynu asaasno magaalo qurux badan magaalo cagaaran magaalo soomaali ku faanto magaalo reer kismaayood ku faanaa magaalo jubbaland ku faanto magaaladaas marka noocaas markaan samaynayno waxaa dhici karta in caqabad badan ka yimaadaan oo maxay yihiin caqabadaha waxaa ka mid ah mid waddo goostay oo sharciga dhaafay dowladnimada iyo sharciga islaamkuna midna ma ogola in dadka waddooyinka laga goosto waddadii marka la xirto waa la furayaa go-aanka dowladda hoose waaye meel looga leexan mayo waxaa jira xoolo badan oo magaala dhibaato ku haya boqolkiiba sideetan waa ka saarnay waxaanu ka saarnay geelii waxaanu ka saarnay loodii waxaanu codsanaynaa kuwa ku haray oo xaafadaha xeryaha ku leh in bannaanka magaalo looga saaro waa magaalo duur maahan magaalo cusub baan dhisaynaa ciddii amarka aan hogaansamayna sharci baan ka soo saarnay iyadaanu ku fulin doonaa haddii alla idmo laakiin intii aan laislaba gaarin dadkayga waxaan rajaynaynaa inaynu magaalada wada dhisno oo xoolaha magaalada laga saaro si magaalada loo dhireeyo loo cagaariyo mastar beeran iyo qorshayaal badanna loogu sameeyo waan idinka mahad celinaa dadkii badan amarkaas qaatay kuwa yar oo ka dhal adagana waxaan leenahay arrintaas fuliya haddii alla idmo waxaynu samaynay dirinajo waaweyn oo loogu talagalay inay biyuhu maraan waxaa raba in nadaafadoo la ilaaliyo waa ku mahadsan yihiin dadka guryahaas ku leh agdegan way ka shaqeeyeen wayna ilaaliyeen waa ku boorinaynaa inay sii ilaaliyaan mana aqbalayno in waddo dhan oo biyaha loogu talagalay dirinajo biyaha loogu qaado in laga dhigo meel qashinka lagu garo